bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiin fayla kulanta fayla akhiyaaray melolboysi rowtan insolboysin indhugusudaatanka ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo wakhtiyadan oo kalanku baratan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kuraaba hamiinka jimaacadaha sabtada hooydaasa hamiinnimo ehedow isniinyaha hooydaasa taarikdan iyo kabaaganta labaatan iyo shanto bilo tumin lamaad disembar sanada labada kun iyo toban iyo lito qodobada kulanku warsan dhegaystayaal hamiinnimadan una siinhaynaysiina leega doontaan haddii ilaahay sare dhegaystayaal weliba ku mid ah dagaalan dhexeeya al-shabaab iyo weliba ciidamada koonfurta dal soomaaliya islamarkaasna jeesiday khasaarin iska jarta dhimashada dhaawac iyo weliba ah laa sheegaha inuusa ku dhiib deegaano hoos koyo degmada xudur ee xarunta gobolka bakool barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal ka dheegi doontaan khasaaraha rasmiga ee uusa jeesiday dagaalkaas ku dhiib deegaano hoos koyo degmada xudur qodobada saas oo kale kulanku warsan hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sare dhegaystayaal weliba ku mid ah lamadii maalmood lahadhaafi xarunta degmada baydhabo baa ku dararay tartan laka dhiirigeliyahay nabaddo islamarkaasna oo ku qiibgalaayeen xaafado magaalada baydhabo walina tartankaas geeka laha ka gebagabaayey magaalada baydhabo walina lamadii xaafadood een dambaysay ee tartanka ku qiibgalaasi oo shalhaayeen horseed iyo xaafada isha iyo markaas ciyaar fayl iyo hokabandhigan xarunta degmada ee tartanka lanka magadaray tartanka nabadda iyo dhiirigelinta shacabka xaafado magaalada baydhabo mas-uuliyiinku qiibgali munaasabadii laaka gebagabaayay tartankaas oo isu ku mid ay kusmaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo guddoomiyaga degmada baydhabo ku-xigeenjay iyo weliba saasoo kale mas-uuliyiinku tirsan maamulka koonfur galbeed heer gobol iyo heer degmiya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal siinka hayna warbixin una siinku hayna tartankaas taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sare dhegaystayaal weliba ku mid eh xilliyadiin dambayti weliba abaaro lah ku sheegay ay deegaanada koonfurgalbeed soomaaliya haabandarnaato deegaanada hooskooyo gobolka baay shirjara adgeeka iyo gabadeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka gobolka kan degmada weliba iyo kuku hadalayna arrimoogaas islamarkaasna baad iyo indireen ganacsatada reer baydhaba in xilligan iyo faylata in lan gargaaro walaaloojo dhibaataysan islamarkaasna lukusaara abaarta xilligan haysata guddoomiye ku-xigeenka maamulka degmada baydhabo guddoomiyaha ururka hanraabta gobolka baay oo shirkaas jara isku hadalanya barnaamijka kulanku warsan dhegaystayaal ka dheegi doontaan saas oo kale kaam kiyaala magaalada baydhabo iyo markaas ka dhibaataysanaayeen dad shacab eh oo biilaan hayti weliba la deersiyey geeka biidhaamin oo weliba iyo deersiyan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka iyo weliba saas oo kale maamulka gobolka baay barnaamijka kulanku warsanya dhegaystayaal ka dheegi doontaan biyo la deersiyey kaamkaas iyo weliba dadka ku faa'iidaysadii ooyo ku hadalaayeen mas-uuliyiinta geedka deersidii biyo kaamkaas taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan hamiinnimadan una siinhaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay sare dhegaystayaal weliba ku mid ah saxaafadda gobolka baay gaar ahaanna waryaalka ku howlgalow magaalada baydhabo ayiin ahaano markaasan dhammaystirin xirfadda shaqaalanimo ama xirfadda weriynimo ee iyo ka shageeyahayaan aqoon kororsi oo isla markaasna aqoonta tiitoy ee xirfadiyo ka shageeyayaan korlanka gaaday qaar ku tirsan wariyaalka ku howlgalow saddeedii idaacadood ee magaalada baydhabo kiyaala weliba shantii maamud lahdhaafi oon ku dararay magaalada baydhabo isla geed iyo lahangebagabaayey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta yana ku qiibgelay islamarkaasna sheegay in iyo wanaagsanta xilligan in saxaafadda ama wariyaalka ku howlgalow koonfur galbeed gaar ahaanna magaalada baydhabo aqoonsiyo korlangaada barnaamijka kulanku warsan iyo dhegaystayaal ka dheegi doontaan qaar ku tirsan wariyaalkii ku faa'iidaysadii seminaarkaas iyo weliba wasiirka wasaaradda warfaafinta oo arrimoogaas ku hadalaayaan qodobadaas iyo qodobo kale ayoo ka jiraan walihaniisyaada kulanku warsan antaynu kuguda jarniyaasiin gudbii doonna mukhtaar sheekh aadan dalmariya barnaamijka hasaari cabdulaahi nuur aadan isina darees yahay faysal dhaayow iyo weliba saalax cali maxamed ee farsameeyahayaana mar kaliyo kulanka warsan waayahay dhugunsadayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan yaha haweysan kulana barnaamijka kulanku warsan yaha gudugala qodobkan ku horeeya ahmiinimadan barnaamijka una ka fiiriyaan weliba usanagadeeya magaalada baydhabo lamadii maalmood lahadhaaf weliba ku dararay tartan iyo ku iibgalaayeen xaafado magaalada baydhabo taas oo iyo ka bandhigayeen ciyaaro hidaha iyo dhaqanka ee deegaanadan lagu dheelow walina xaafado ku iibgalayo hayana holwadaag isha bardaali iyo weliba xaafada horseed walina maalintii koowaad ciyaar ha bandhigay oo weliba tartanka la ka bilaabay xaafado shalay holwadaag iyo xaafadda berdaale iyoona guulo dhinigii kiijo martay xaafadda holwadaag welina saas oo kale maalintii geeka hayti laha gebagabaayey tartanka oyo in iska koodeen xaafado shal ee horseed iyo xaafadda isha oo ciyaartii inkafaylahayti lamada xaafada geek iyo ha bandhigeen isla markaasna dadkii ha ku dhiibgeliy iyo reed in ha suusiyeen ciyaaroogii hiddaha iyo dhaqanka ee deegaanadan la kakasaay maamulka degmada baydhabo oo isu hoggaankan haaya cabdulaahi cali watiin iyo weliba saas oo kale kusimaga madawiinaga waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maxamed xasan fiqiya ku dhiibgalaan ahirowka tartankan ka dhiirigeliyay nabadda isla markaasna xaafadaga ku dhiibgalaayeen warbixin ku hadalaasa tartanka iyo guud ahaan mas-uuliintii ku dhiibgalay faysal dhaayow iyo diyaariyey oo weliba uu ka ninjeediyey
wayba geeka laha gebagabay tartankeendhahay afartii haafadood ean ku weyne ee magaalada baydhabo hanasoyo ha ka bandhi kaen haroonta degmada ee magaalada baydhabo afartan haafadee waliba ka tartamaana iyaaro hidihii dhaqanka ee haafad walbeeye aanka keete iyoona goobtiyo fidhien mas-uuliyiin usuhoorka kusimaga madawiinaga ee waana ay wasiirka beero iyo waraabka hildhibaano wasiire ku-xigeenka gobolka guddoomiyaha degmada iyo ku-xigeenka taliyaha ciidamada asluubtee odayaal dhaqameed iyo qeybo shalduwan kusumaga madaweynegu waana e wasiirka beera iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi oo usa ku hadlay haflada tartanka iyo weliba us amani barbaarta gaashaama oo iyo hakabadhnay kan ciyaarta hidii dhaqanka iyo aanka kaetu koonfur galbeed iyo dadka haqabanqaabe iniskoyowka nabadi iyo kunoolodowka iyo doorashooyinkii abaaro ay ku jiraan deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sidii wallan ku qabadu lahay kusimaha oo ku hadlowna wayba u seeray
labadii kooxood ee halkan ku tartamaysay ee isha iyo horseed iyo labadii ka horraysay ee ahaa bardaale iyo iyo holwadaag dhammaantoodba waxay muujiyeen dadaal magaca maamulka koonfur galbeed anoo ku hadlay marka ugu horrayso waxaan leeyahay hambalyo arrintaasi waxay muujinaysaa amniga iyo horumarka aan ku soconno waana runtii waxaan mahad gaar u sii jeedinayaa guddoomiyaasha xaafadaha rag iyo haween iyo maamulka degmada iyo kan gobolka iskaashigooda oo suuragal ka dhigay marna inaan abaar la tacaalno marna inaan ciyaar micnaha muxuu ahaa oo dadka isdhexgalkiisa ah la soo bandhigo waxaan si gaar ugu sii mahadcelinayaa hay-adda interbiis ee micnaha qaybtan isu imaatinkan abaabulkeeda iska lahayd iyadana si gaara ugu mahadcelinaynaa ma raba inaan warka ku dheeraado muddo dheeraan ciyaar fiirsanaynay wakhti dheeraan fadhinay dadku waa daalayahay labadii kooxood anigu ma kala saari karo laakiin waxaan caddayn karaa oo keliya inaan labada kooxba aan si fiican ugu wada sabcinayey oo iga yaabiyeen runtii marka loo hadlo garsoore haddaan ahaan lahaana labada kooxba ani maanta waa guulaysteen aan dhihi lahaa koox ma reebeen runtii laakiin sida guddigii noo qaabilsanaa hawshaasi oo aqoonta u lahaa ay noogu sharaxeen annagoo raacayna ayaan waxaan jeclaystay runtii intaan garsoorka la gaarin aysan garsoorka go'aan ka qaadan aniga nafteeda go'aanaan qaatay waxaan u malaynayaa go'aankaas aan qaatay waa waa soo dhoweeyeen guddiga kooxda muxuu ahaa magaca ee ku guulaysatay xaafadda horseed waa u hambalaynayaa kooxda xaafadda ka socotay muxuu ahaa ishana runtii gabdho waxaa u dheelayay isbiiritkooda aad u sarreeyey ma ahaynba in ayagana laga reebo ma ahayn laakiin labadooda u hambalaynaynaa labada isku soo hartay ee ah xaafadda horseed iyo xaafadda holwadaag insha allah waxaan u rajaynaynaa ayagana middii guulaysatay insha allahu inay ayagana abaalmarin heli doonaan waa dhammaanteennaa guulaysanay maamul koonfur galbeedaa guulaystay xaafad ma guulaysan degmada baydhabo ma guulaysan ceel berde ilaa i baraaw intuu dhexaysaa guulaysatay waa mahadsantihiin haddana waxaan filayaa guddoomiyaha kulley noo sheegi doone oy basaas oo kale meelo ku hadlay guddoomiyaha degmada baydhabo waana aadduga magaalada cabdulaahi ali watiin waa in uuse dhiirigii dhallinyaradii ka tartami intiyo sii wadaan iyo koranka qaadan ciyaaranoon oo kale si inin dhugna hidahayo dhaqanka soomaalida gaar ahaan deegaanada koonfur galbeedda kaasuusu guddoomiyaha cabdulaahi ali watiin uuse sheegay inti sida keliya laka ilaali koryeeta joogtay u qabashada noon oo kale maytaa way may bamiilan ee meelaha ka bandiga xaqiiqda ciyaaro cajiib eh ona firkan anfirdaa maarna in ciyaaro noocan oo kale maarna baydhoolaha ka bandiga kor anfirdaana oo waana in eedna muhiim gata ma isdhexgalka bulshada muhiim gata mayba xaqiiq laha bandhiki taasoo horseed maarna amniga iyo nabadgelyaka baydhowka jara iyo isdhexgalka bulshada maarna meeliya deersna geek mayba ka jarta iyo amniga ilaahayna siiya mayba waha yaa xaqiiqda ya- ya- ya fuudaayo ya ilaahayna infuudaayo ilaahayna kamax nagaana marka xaafadii tartanamay baa markoo may lahaa hambali hoosin lahaa lama xaafadeed xaafadood guulaysamay booyoon eedeedan ka hambaliyee insha allahu hadda mayd rajayn hadde in hooba sanad dhammaa ciyaaro kale oo maaran xaafadooy kalan qayb qaadan yoona hooba sanad dhammaa yoon may baka qayb qaadan doonaan ya insha allahu yaa yaa yaa ka rajayna waan hoob ilaahay may- may rajayn hadde in isdhexgalkan bulshada la adkaayay amnigin la adkaayay lala shaqeey ciidan ciidanka amniga lala shaqeeyay maamulka gobolka degmo iyo may- iyo dowladda koonfur galbeed iyo shacabka maybo iskiiriman yuu muhiimadii marka heedi maarin haska qooli oo fankan maarin tala qooli maybo biidi maybo yan eed maybo eedadan kama hanagaan xaqiiqdii iyo maarin marda sharafta qayb gal maybo eedadan kama hanagaan marka hadda ciyaarta maybo aan tamaka dhamaana xaafadooga oonka qayb qaadane maarin oo inin suurtuga injaan sanka faaisan inin suurtu galna yoon maybo insha allah marro maybo yoon way qoodi doona ooli maybo waana ka qayb qaadan doona insha allah xaafadood hadda ku guulaysa maybo yoon maybo hambalye mayla hadda ciyaarta sanka bandhiga maybo tookada may rajaane qaldaadka dalsuubi dhan dhiine walkas la soxo ciyaaro nadiifa maybo oo dhaqanka waafaqsan maybo in inta laka bandhigo ya ya ya ya insha allahu rajeena wayba tartanka lamada beroosus darari dadweyne fara badan iyo hafeersooyahanka bahna waanay ka abuurtay hasuus dembe oo berisamaadka hayti taasoo qof balba daa'is usu ku badanta afartan sana usradan hasusday taarag dabat islamarkaasina daadaha tulogda yanka buraaragsarantiyo yaaraan yaaranoon oo kale hidahayo dhaqanka barbaarka ciyaaro bilaan in mageliya haytay ciyaar feesadooje eedlanka damaashaada jaray balse tan sohay iyo weliba yankadhaka maase haafado magaalada baydhabo isdhahgal eedan fayla
almuwera almuwera bagaarka alaabka jifneega almuwera
imrow yow adduunyanku wargaba idoonteeda sifaday alaab ismiha maras weydiisaday ersoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey ombaydhowa baydhabakiyaala anteew ijeegu habaabaanikijeeyen maay maytubelin maarinayso oo magaajeeda qoran gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagi alaabhaay asmuugi halintan maskasheen adiina wali lahaysna hamara qalab ismuku doonaysa alabtayti bakuwe agluwa hadaa
idaacadda warsane magaalada baydhabyona dhugu sidaatan dhegaystayaal barnaamijka kulanka warsan qayboji horaya ku gudi jirnaa qodobka kale ee kulankuna ka fiiriyaan waliba usa nagadaya xillaa deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaana deegaanada gobolka baay usa ku koobanyi laha ku sheegahay abaara eedan doron oo weliba maamulada deegaanadaas iyo kubayla dhaamiyahayaan abaaro ku jara iyo shacabka deegaanadaas ka nool oo xilligan dhibaato haysata weliba geeka shirjira ee magaalada baydhabo ka qabday maamulka degmada oo isa ku mid ay gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada aadan carab iyo weliba hooyada gobolka baay muraay ibraahim madeer welina iyo ku hadalena abaarogon islamarkaasna baaq injeedii dadka walhaysada ee reer baydhabo in xilligan iyo wanaagsanta ama haboonta in lan gargaara shicibka magaalada baydhabaha kagahi ee abaartaha kuroori iyo saas oo kale dadka biyarada ka hayta deegaanada iyo ku noolyiin waano lamada mas-uul oo ku hadlaayeen shirka jaraa'id oo geefkii oo qabteen
reer maraayo ka yimaadeen way gudoomiye ururka haweenka gobolka baay marka hore dhammaan meelaraay may salaameen ummada soomaaliyeed gaar ahaan wayba salaamey dadka koonfur galbeed barnaamijka una meelaraay hata ninka udaso meelaraayus waraysiga meelaraayus hata una kajaarna way kumada dhibaatada ku jirta baahida barikaca meelaraayus magaalada baydhawata kasaa'idi iyada oo ummatii meelaraayus degaanadan deganaaytay geedka dhibaato badan ku dareerta wada saaran yihiin baabuur meel raay wada rafaadsan yihiin hoolo abaartiyo iyo meel raayus dhibkii meel raay dadeed ikii hoola iska darsameen iyo meel raayus mayba jiilna inin ku hadalna oo qaab haangoleen ku qabdo ee daraa way suubinay meel raayus ini meel raay dadkii barakacay una suubin afar boqol meel raayus dhus iyo walsiin iyada oo maamulka koonfur galbeed goboli degma iyo sida wasiire iyo meel raayus kusmaha madaxweynaha na hor dareerayaan iyo ciidamada amison iyo ciidamada meel raayus koonfur galbeed dadka meel raay degaankan degano walaaladan ee dadka haqahin walaalo jeeyin dhibaati jarta meel raayus ilaahay subaana qaadirka dadku bii koro may eed iyo eed meel raayus may buwaan codsadaane ini lisgarab suroomo dadka meel raayus lambwali hala koro halka doolar kiilada bariiska kiilada sokorto eh ini liska daro meel raay ganacsigan asigana meel raayus dadka mudaqantaa kan naftiisa xaafadoo ka jaro ganacsigan hayn may waa walaalo waanoon ini oon dhammaayo meel raayus eh geeka waliyo haysaan lahayn oo dhibaatada meel raay geeka haysto hoolayla kabasadaay la gadaayan lahayn hoolayla goorisaw la amoon lahayn anti dadkaba meel raayus xadkan deerin hoolay baaba-een oo wadankii meel raayus una wayba lahaynay caadi lahaynay xataa xalsan haddii dhukaana abaar ku dhiida hoolana qaranka ameen dadkana bakaaro ameen dhibaatadii barakacay maamul la-aantii meel raayna qobatay beerwaysansanta laka abuuray looska laka abuuray dhibaatadii meel raay dadkii intina dhaafiya hoolayna meel raayus yegeysi geeka meel raayse hooba sanadka abaar dhihi meelkana sidaa male bakaaro misgeeda la kashabadaayo miska tooda sani jarto aamane arijarna un geek hor dhaqankaa noo haayo may bahaaytay meel raayis hooladan qaranka meel beeroka heriya aameen hata meel raayo wadankii dhibaato toona inu tacbane tankadan meel raayo fasalkii ilaahay meel sanadkan yaraayen qobsati dadkii keed male male meel raayse bakaar miska ka jarta male hoolo meel raayse basdaano bul iyo qaran aameew male ee dhibaatadaas meel raay way bafadaane haddii un ana ee reer koonfur galbeed maamul iyo ganacsi iyo shacabsho inuun gacmoos qabsan oo dadkii qaabkii liinka gargaara lahaynu weydiino ee yeedo oo sanad kasta madioo qaabkan dhiyo baawur oo wal irilkaroraawan lamar hor ee la sheene wal wede xamara la jeeye ee meelo la kareeye raashaal fadhiisde hayoo liinqaylisde wayba lileya war qaxada dhibaatada ku haystee liley markeero ana way ku koye baydhawo ana way ku koye xudur ana way ku koye qase dheer ana way ku koye diinsori goofgabid xaana ley xaasa walla kasiya madina kasiyan wal ku qaade haddii ilaahay subaan qaadirka wata raskagiisu haaye naftan ilaahay subaan qaadirkee haaye ilaahay wiinahaya mayrahay dadkana deega koro way ku codsadaane dadka naftiyo barakacaga eh war dalkiin iyo dadkiin aan dhaafteen ee dadkii dalkiin a dhaafteen masaakiinama toona meel raayaysa waa wallaawun toona tadas weelaso haddii meel raaya hataa boqol qofan dhinto meel raayaysa may waa iska arwisadaan war dhabaatan barakacna ganacsi anu atin dawladda anu atin war hal nafsiyoy dhammaaba hayna biyahayni wadir haddii laara meel raayaysa wal tafagtafagbaati meel raaya mandharaan guurtay haddii waa lana iska daran taasa kafalan laakiin ini meel raaya laka garaawado sanad kasta oo garaashi leeyin xamar haddii seeta garaashi leeyin dadkan wadankan ku dhaxaw garaasha leeyin way leeyin meel raayus dad la leeyin may dadaan tirsan ee qasib mayba meel raayus ana la yaabo ku dheedi ini gabar meel raayus oo sagaal unug iyo todoba unug meel raayus qabto olaadila ku reebadi idaanaa fiireerta war ilmaha ii dhaaf guriga ka bixin iyo la leeyin olaadala ku reebadi olaada kaamsha waa laka gaadade xabarti meel kaamka aysa raashinka gaadaasa joon hanoy walban hayna la siye aada reer bemiyan bati olaadi wala ku reebsay olaadi waan hoobu aan arne qasadheedii meel raayse habar meel raayse oo oo kowmay ahayti magdan bani hayse kodonta diyaar ku saarna in iyaalka la quraabadi oo kaamki beesal ka gaado hobba dadkii ka fiiriyaas gabdho muul korta la ila dil hayabadi oo la dileeyay waraa ma dhihi karto hooyada maqani aabaha maqan ma dhihi karto hooyada malin aabana malin warkiin meesha laleey oo dhibaatadaas meel ka ila dil kor tirsadaa habartii harta jey mankii ku sabaya nolol xumuutaas عن إيه إلا دي أرتين من بجرى عن دبر ترسى هنا عطن والهني قالوا حتن وهي من رئيس لنك فرامو تاسن والعمو ومتين آمن إلهي سبحانه قادر كيسن عبور آمن ورسك هاي أو كستوصوا بلاي تمر رئيس أو محسابين هل آمنوا دتك هل آمنوا وكال آمنوا بركة إيدا باتر ما رأي ودنك قيال ميل كستكو جرت لكن ما لان هرجيسو ويقدم على ذاته لان قوي هرجيسو قوي أردنا عمره ومارغمه la hergeeso koy marna may raayso roog koonfurta roog mara miskada nin baasay ibitaan almay dadkaas oo gax eh un ilaahaynu luglaayay meelo lugul isku kakineen isku dhuujineen war wala isla dhiibsane haamuna dabka saardaan isla aangne marray maamuhaan isroorne meel waa kooyaan isla weydine hayado hamar lay makasaa meel kastoo maamul wanaagsan u jarta ammaan sheefayle waa sheenaa ammaankeegna may raayso ma difacneen iska tuugsaneen wala ilaahayna soo nacaaneen ay sidii marahay irin baawar la karaa la mar la seen ka gaadnay horta saan la shacabki marahay barka ahay maamulka koonfur galbeed askarta oo marahay oo walaalawaan eh oo dalkan dafacaasu oo surun marahay may bankan ma nagaana yoona dhawaatada geek wadanka taal beesalaanta iyo marahay surinyi dhafartiyo dhafaraaya dhaawacaysa oo marahay ka dulqaadaya dhimashadii oo marahay agoontiyo marahay surinyi aragayna hortana hor siro yoon ciidanka maadaya ee siin wayna siin ku faday dadkan gogolaw ini qadara wala shada waran tan jeedis ma ku horay ma xamar beera jirta ma xamar ma ka kari dadka waxin ku hayna war wallahi ba xutro mid ha dad ka aami unana sanduuq aan siin la dadka ee meel raayis way ba meel raayis markasta baba kana nagay odayaasha digil imrafla isiin inayso armaas ku hadalaan inaysu maraay kaamamka seetaan dadka habarakacay isiina may la raay inaysan dadkiis walan atiin inaysan isin igaayo ku hadalaan inays weertaan kaaman barato ku hadalaan dadkii dhibaataysan hadalaan meel kastoo san ardaanba way waa lamba may raayso may baan hadalay mas-uuliinta saan hadalay mas-uuliinta kumidatin maraa ummatun isin mas-uul ku eh ilaahay subxana qadira mas-uul ku eh ummatun isin hordareersha eh way la faday isiinna ini may raayso aan qayliyan odayaaka siin saasan san lahaa qof kasta oo marraayse koonfur galbeed lag kastoo marraayse dhawaato inaynu nis gurmadnaan inaynu nis gargaarnaan ini marraayse hatta marraayse geeka bii may baa lijeehe kaam oo kaamun kumid eh yee bii lijeey waa ka dhammaaday lankii jeeynan maxa nagaana ilaahay subxaan kaa dirtee maxadis ku leh lankii jeeynan maxa nagaana intii sheeno kortoo ka daytoon maxa nagaana ee may baa lanaa lankii fuusti oo hal kor jeey ilaahaynan ka shafaace ونو هو بنسن عرفت لهين كنا حريسة ويسن لنا جاموس قبسنا دتكن قحايو مرايسة هل قوار هاي الدوبنا هايدو هلان قيلو هايدو مغالة دقن وليش يبون مرايس مديونا ودنكن حتى هرابتو مرايس بيرو كرا دبني بدنين كوجرت بيرو مدي كرا او دول ديتو مسكنين كي بيجر مرايسة هايدو ودنكن روغي ان حديد دباتو امتو مرايس مقدان قدانا دتكن مسؤولين أقوى هنده wadanka dhaaday isina soo faayay saatanta inay dalkii habala isina soo faday meel kasta wadamo kumade hayado roog waan ka tiraashay la dhiibahay daawil dhiibahay ay meelna meel raayse hayd kasta qoyte meel inaata injool hoosees injool shakhsiga meel hooseede qaab daradaas meel raay meel faayay wal ku bedelo ee dadka maraayse ee ee mutaalinta oo hayado roog war dalka ay dadka adeentay dalka ay dadka de shakhsi oo sidii haddii mutuna meel raayso wala siyo meel raayso wala qodo liin qayli yaqro ee may baa kan ganacsiga hoora gabo haddii su ummatiis aan horgoyn anigana ay wax gabo dadka kala ah haddii mutuna gaxdo ma wala hadlay amas ay ko gabo silig amlay in la sax gabo ee di eeda meel raay markasta baseen karanaga daliyow dadiyow dalkin dadkin ogaado dangoone danguya dhaanta ilaahay subhana qadirka may waasu ku sugaan may raaysan xariis ilaahay subhana qadirka tan noobi ilaahay oo kuma raayis noobad baadi koono jidka la dilay askar waa lilay mar aana kale liin dilay maraay koo baahi dilaayd dakiika maraay xaalshay ma qiyaasan gacmoos qabsaneen odayaasha iyo dhalinyarada iyo ciidanka iyo gabdho i maamuloo iskirinaaneen wadankan calaawina ku ilaalineen maraay ummatana badbaadineen naftaan badbaadsaneen waana sansaale assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم أنا كفيدي سيدا وكلهم ورسم marka bilaawaya magaagay aadan ali aadan aadan arbaalin kase kulli gudunkin gudna aha marka marka hore radio warsan sida oo aan hangradiiday sharafta leh oo unatantan ku kadalayn eediidan kama hanagaan wali fadaane warkooda nafaday armoogan oo abaaro oo gobolkan ama degmada ha saamay guud ahaanba koonfur galbeed dalka soomaaliya dhan baa ku jarta laakiin gaar ahaan heer state oo koonfur galbeede iyo ku hadlaan maamul ahaan wali fadaanahan maalamoon ka horeeyey muddooyinkan wali jartay inyoonay magaalada dhibaja kala duwan waliha ku zaa'idayay dad oo xoolaha ku dhammaadeen tuulooyinka oo degmooyinka kushalkooyeen iyo jareen oo dhibaato kala duwan kushalkooyeen marka dadkaasi oo maalamoogii dhooaytii heer maamul goboleed iyo heer gobol iyo degmo ba daab ka geysiyeen magaalada mil andhow markaa wali fadaanaha dadka oo ka shal tabaalaysan oo ka shal jaraan magaalada nawaahideed maskaamooyinka hataa ka shal zaa'ideen iyo wali arrimood untuku kadalna fadaana dadkaasay wali imbaahanyiinaa biyo imbaahanyiin baad imbaahanyiin way imbaahanyiinaa biyogiimadiyo liinshaba naftiyoo ma untii alaabtii oo yoomay waa biyo ka shubda fadeen fuusta ma qabaan derbaal ma qabaan waliyo qabaan ma leh marka wali imbaahangnaa inio helaan idi maaunjey korta jeyta idi bijey korta jeyta idi walla amau jeyta marka unuunka maamul ahaan maamul goboleed iyo gobol degmo oo iskirin oo guud ahaanba maamulka wali fadaanaha inionay unun walay kujeysda korna kujeysan wali fadaanaha ganacsatada dalka ka nool awooyahaaninta madahada oo heer maamul goboleed iyo heer federaalba wali fadaana inionay dhabaatadan hanuunka leh oo ku jarta ee koonfur galbeed inyo ha fiiriyaan gaar ahaan hata magaaladan baydhabo una roogna dhibaatooyin kala duwan waa ku jarta marka wali fadaanaha waana oo ku faydaysadaa fursadan magaaladan shalay jeeka meelaa biidhaamin meelbiilijiya jarti meelyahayti walbooyido ilaa mi afar walantarawm ee wali fadaane inyoonay idiya shalay geeka biyos jeytina geekankamaha nagaana idi kale barjey doontoona maylan ayaan ilaahay abaal koosyeelana wali fadaana ini baryayaan meele i bardembe geekalenhaana antiyoona ilaahay idadka rabtanin ku tagaa wali fadaana ini bii iyo baadba idiya isku hilgaam korto isku hilgaamta antaasa fadaana maamulkana laha kahira markaasina nasba ogaada inta shalay qabti geekana imbaahanta meelin hata qabta meel hiblaayin imbaahanta saliin era intaasa fadaana
warshada isbuunyada shaakir shoobtay adduunkun sharaftiis guura sheekadan dheeratay shankimadalen weydeeray shoobtooy ha afjarno shooblow runtaw shinkimadalen weydeeri ilow shuruud sheegdhow sharuuda shoobtoy diyaara shaha ku qaabba maxbuub imumtaas barmadoobaga shaakir homan inka dhikaana jaas isaartos ku dhaafa sheekana manise kooyana
shansin ii dheeraada sheekadan dareertay shuruudaman ku bahaayo shakalaan shandhayi gudaaje shoobtooy oo luwareeg shoori mishilayaw shuruuday ho ogolaatay sheekadaana furanta walaagilisi sheegay shuur iyo walakishaahi dhamowlehayna runga shablisari warshida isboonyada shaakira koyti lansheeraman iyo lanshaal wedadooba isboonyayaalka hasaarasi warshida isboonyada shaakira sharaf itaya walkadeerow ini injarna horalinisla sheegi mumtaasi maxbuub barmadoobaga shaakir lanqaade mishilayayo shacabkana ogaaday waana wal inis sheegi warshida isboonyada shaakir
waayahay idaacadda warsane magaalada baydhabyaan oo dalataan barnaamijka kulanku warsan qaybojay dhexeeyahaasi daran dhegaystayaal qodobka kale ee barnaamijkuuna ka fiiraan hamiinimadan waliba usanagadayaa jidka halbowlagan ee magaalada baydhabo waliba ku dareere dayactir oo iyo ogadaan kambani markaas lakamaga dhowow ifka baay taas oo muddooyinkii dambeytiba iyo kuwadeen howlo dhiso ee jidka dheer ee magaalada baydhabo kambaniga ifka bay oo wuxuu ku tirsan kambanigaas idaacadda warsan uu ku waraysa luwelat weliba usa ku warbii doone xaalado jidka iyo weliba xilliga ifka bay aan qorshaysan inuusan ka gabagabaayay jidka isaas oo kale dhaqaalo lanka tiragelay jidka oo iyo hoosku ururiyeen ganacsatada hay-ado markaas saas oo kale ayuuna maalgeliyahan jidkan iyo maamulka degmada oo la sheegay in xilligan isa dardargeli doona dhisowka jidkan waana dhammaystiri doona howlo shaqada ee jidka ku dareerta waa ko habeen ku tirsan ifka baay oo idaacadda warsan arrimagoos oo ku weydiiyey
الرحيم horta iida uma hadsanyihiin shaqaaladii idaacadda warsan wariyaal macal agaasimijo fursadii in siiyaan inaan idaacaddan ku hadalamayo oo waraysadaan iidan uma hadsanyihiin ma haddii ku dib dadkii dhegaysada doona naftirsho iida ayaa aan salaamee marka wayaa hajidka shaqadiis iida aan faylata howlis dareerta kullay meel ha ku bilaawayay oo lagu baxsi taalada laha ku bilaaway haddana way marahaya wali dhammaada oo hadda qayb ha dhammaatay qayb kalena aan iska jara way marahaya haddana garaashkii iko hataa moodi sa-ana jeela aan aragaay marka howlis iida aan faylata wal hadda carqalada hoo nihaay male dareer shaqadiis meega wijil isa ku koobanyi dhismaha jidka isan dayactir haytaan jidka way ku koobin yaha qayb oo dayactir eh qayb oo kabid eh qayb oo niyo eh oo cusub intaba aan iska jara saddexdaas maadi ku koobinya meelila ha ku bilaabay waa qayb oo markii horeba jid oo lix mitir ee suubsanay jari marka inay afar mitir la kakabo jidkaas ahayta afartii mitirka waxa ka kabi qayb cusuba hadda bilaabnay oo haddana oo yaana ilaa iyo haddiili doonta reedo meelila eraay qaybtaas qayb niyo ewo yaana sida yaa lakuwada doonaya oo haddana yaa siyeed mitir ata maadaama kaas markii hore lix mitir usahay kabshayn afar nagadi tumo iska nagadi shaqadiis isuuna saasaan dareerta waa saddexdaas qayba ku koobanya marka saddexda qayb isku koobanya shaqada way ataha meeli kabkahayt hadda holiin ha ku qabanay ha dhamaatay maya xafiiska koowaad i c oo m seventy waleeraa la buufiye then marka lamaad haddana may la saaray laamaga la saare jaaya la saare laamo kale la saare jaay kale oo sugunta ah oo teersa la kaxijiye shaqada taas taasaasaa ka dhamaatay tan kalayaan hadda kulley hooliya dareer tahay marka waa sadiidaas wiji ku koobinya inta isku koobinya intaasu in ha dhamaatay in aan dhamaana ban iska jar tan iyo intii usoo bilaawday dayactirka jidkan ee jaraana wal caqabada ee kambaniga kiikin oo dhisaha jidkan usa la kulmay maya carqalad iyada aan ku faylahayni maadaama markoo yaroo murun ku dhex dhiyey macnaha hay-addii maamulkii iyo kambaniga dhatiyo oo ka saabsanayay jidkii marka hore oo lahan ka talagalay inay afar mitir laha ka kabo afartii mitir kabkii kii hore lix mitir hay tumawasaasa kanagadi marka kii cusub ay qaybta niigu haytay siyada lugfaday marshibiiriyaalkii oo marka meelaha ku bahaayo oo tobankii mitir korka kooy ini meelaha hadda siyeed ku nagato lama mitir oo waana marshibiyeedkii banaanka ku iye ini hadda meelaha ku bato ayaa dhowrku bir wal oo isfahansin yahay hay-addii maamulkii un dhataana ku jaraya jaraan isfahankii ku dib hadda meel iska raahayay markii oo boland sigling high ini siyeed mitir jidka cusub haada lamadaas mitir maamulka ha sheegana ini oo liin taabana waqti kale oo second a liin weydii lamadaas mitir sidoo leelaha kabii jidka dhan tumo mitir haada
jarana weliba jaray qorshe dhaqaale markaas lanka aruuriyo jidkan guddiga horumarinta magaalada baydhabo kaas iyo markaas sheegan in iyo fadaayeen in jidkan iyo ka dayactiraanba ganacsatadii magaalada baydhabo iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada iyo dadweynaga oo kulan wada qaadday waliba la saaray in dhaqaale lang aruuriyo jidkan jarana wal dhaqaale oo lang aruuriy xilligana in yaala jidkan oo aad is erakorta ka dhaqan gala jidkan dhisowdii sax waay arrintaas jarta way hay-adda d d g oo mashaariicdan habiyahay tuba boland si shameeyaha dan wadaag waa la eraha ku suubsinya ini oo boqolkii toddobaatan ishan labaatan ishan contribution link wala dad kula lin suubiyo saaciidaada noocaas ee waa boland si sheeka dhisanya marka ganacsatada walaaya aruuriyaas contributionka ee boqolkii labaatan ishan yoo laku fadee una satoose mahninka dhiyaasa way haka dhiyaasaha markii oo face oneka una qaadadaana wala face one face two face three layin face oneka meelaka egi markii face oneka una qaadadaana hadda hay-addii baaba face one weli unku helna markii hay-adda face oneka una dhammaysadoo laku helo boqolkii toddobaatan iyo shan hay-adda sheenas labaatan iyo shan guddiga oo oo guddiga oo ooyona oo walaasay aruuriyaana jeeyaan beesadaas halmara islakooyas iyo oo hay-ada laha ku qaadi iyo guddi laha ku qaadi an hayna marka maadaama oo haddaba hay-addii wili wal ninku ku koyna graduweyna in iyoona qaybtiyoolahayaan markii hay-adda boqolkii faceonka iyo dhiibas labaatan shan jollo kooyaan taasa rajeeyahayna iyoona shaqadiiyo wadadan jidkan la dayactirahay muddo iyo dareera ee howliis oo weliba laka dhiyaa sokor muddo bil ah kambaniga ifka bay oo ka howlan dhisowka jidkan magaalada baydhabo ku dareera waqti isin siin gohon oo isin hagabagabaay kortaan oo uu ka bulshadaan in sheegaysa jirtee sax way arrintaas jarta waya awal maandheedan lahayna adduunka meel ka shaqeeyaan ma leh walaa starting iyo mayliin ay dhammaada leeyiin bilaaw iyo dhammaad lamada bilayin marka shaqadaada ha bilaawa sababa may aha may aha barnaamijka ada waqtigaada bilaawa si waqtigaada dhamaaya soo ka jarta agreement dalaha saxiixo inkastoo uu naftaan hadda kambali bay dhowlay roogana oo oo ma hadda kuwadda ka inuu hadda jid uu suubsano kambali bay dhow rogle inuu jidka suubsano waa dhibaato badan makulkuluna alxamdulilah waqtigina ninka talagalay mandate oo inay jid ku dhamaada ja labaatanka bili janaayo hayti weli mala diirina boqolkii intaa duun ku qabanaya inta nin dhimina waa intuuna intuuna qabanaya ayaa ayaa badan saana jeela shaqana bilaawka iyo dhammaystirka bilaawka ka adagta bilaawka waa la nisheeno ka adaga dhib badan laakiin haddii marbe la dhexgala ini fududaadaa soo jeelina hadda shaqadii waa bajaa boqolkii konton ini gudubni jeelna insha allahu labaatanka bili janaayo oo haytay ini oo marka horeba una ka galnay waqtigaas ha dhamaado eeda aan jeelna ini ha ku hormarna haddii unaan ku hormarnayna ini waqtigii waqti una ka darsanay jeelna insha allah jidka lisow yaa ku dareera oo dayactir yaa ku dareera shaqaale iyo weliba agab kaliya markaas lan isticmaala jidka dhisowdii waliba isticmaali jiray awal jidka dad iyo weliba gaadiidka magaalada baydhabo ee ka dhashaqaysado mar haddii jidka dayactir ku dareera caqabada markaas isan kula kulmaasan gaadiidleyda isticmaalo sida baabuurta bajaajka iyo weliba walyaabo kale ee jidkaas awalba isticmaali jiray xilligana jidkiisu dayactir ku dareera jirta dhibaato isan ku sheegdaasan gaadiidleyda iyo dhibaato way haddad korta update garana fadaayan yoba wala fahmayan marka ini oo suxun dareeran lagu dhaadhici inisa fail dareeran hubba ogaadaan dadka biniaadan waayo walaa walaa fail argaan dareemayan inkastoo aan fursadan oo kale aan helna inaynu ku hadalna jid hore oo una hasuubinay oo buundada ilaa iyo iyo iyo stationka dhatiyo hay saddex boqol mitir hay jidkaas markuun suu biyaani iyada dhibanka qabnayd ninka dadweynaha waya hama fahansanayna jidkuun ini la hiriyo oo la suubiyo koroba dareensho maka jarna wayan argaayna waldangaar ona kubadana maadaama yo haddii jidkii hore laha suubiyo iyo faa'iidooyinkiisu haddii magaaladan weeldhaday ama faa'iidadiyo ka qaban argaan yoobaba hadda ka qanacsan ku qeyb qaadada in iyo jidkaasi iyo maritaansha iyo walaashay walba dhib ama kula kuluna inkastoo amniga hataa qayb ku qaadaya oo meel amni a rogaan langni dhibaatayaa ma aragni jidka geey ka shaqaylu ku bilaaba la meel bulu ku gooy dadka yoba istiyo nis update garay ku wareegada hayan walba dhib ama kula kuluna ee gabagabadii rajada isan ku qabtaan jidkan dhisoo yimay ay oo welibaada uu ka ero korta rajadiisan ku qabtaan ma ii rajadaana iyada aan faylata waa sadar muuqdo meel eraay su-aal maku dhan wala eraa jiraan way aha walaana sheegi lema ah wala meelo ku jira bal araga kor shaqada startsha meelaha ku bilawda email hadda mara hayta waa waqtaadii baa sheegtay hadda waqtaha bil ah kulley waqtiga maandheedkii un lana may fadaana inaha ku hormarno ciidanka rajweyniyo awal dhibaatay hadda culaysa una dareensanna in jarna ini shaqadii waqtigii linka talagalay ku hor un hadhamayno rajayaan haddii ilaha yar waayahay kaas waliba haayay waxbaan ku tirsan kambaniga ifka bay oo dhisowka jidka dheer ee magaalada baydhabo maxay saaran idaacadda warsan yaan waramahay iidan maasanta iidan amaasantii saas oo kale dhammaan shaqaalaha warsan iyo agaasini joobi salaame intii dhegaysan doonto bulshada aan ku leemayay rajeeyay inay fikir fayl ku qaadaan walaa warba haddii la bilaabo in la suubiyo kor dadka dhan aaminaan laamashiina iyo talyaaniinka dambe la suubiyo hadda may oo mahad ilaahay ah un oo baydhowle ka dhalanay roogno inay hadda una jid una suubsano gobolkan oo weliba isku hirhir badan oo meelo walba adan bahat lagu helo ciidanka adagta saasati inaynu dulqaad iyo onu sawarka muujino walaa inu suubino on diyaarina marka may fadaanay lan kasta inay ficilno ase qaadado oo walba isku ku iidan ama jidkaasi walaa unu kusuubsado korno lan walan suubi korno ma jira walaa biniaadanka ha suubiyahay oo qalabka haysado nidaamka haysado wala haysado kulli dadlay maskax shaqay tilay laakiin dhammaad ma ha ku bilaawnayona bilaaw markii lahayaan inta hadduuna ku bilaawnay oo kale iyo in kusii liidatilay ku bilaawaana jeela laakiin way la fadaya in la kaburaarijiyo bulshada walwalba in la suubsado koro istaadkii hadduun ha bilaawn hadda jidkii hore iyo kan hataa difference indhehay way jidkii hore una may ka farji jirnay shood yalka shiwaay laamay haddana hadda may haysanahay inay una makiino walka buufiyaan helna fisk saddexaad haddii ilaahay era oo una dulqaadka hadduu una muujahayna muujin may rajayna inay qalab kun badeeb una helna dadkana may ka wacyi geliyaanay ama in sheeganaya una fiiri ku qaadadaayna walkastalka kaha inay la suubii koro laka baraarujiyo dadka una lenanin fiirin hataa dadka la baraarujin lahan suubiisa walan qabsado koron leera walkastana haddii laka talada inay qabsoomo koraan lisku dhaadhici taasaan sheega dadweynaha dhegeen sidaan insha allah iidaa mahadsantaa
أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada alaabgelyooga hafiise ii ido ee alaamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareyha arwidiliin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla'aamin jenaraal farneejar baydhowniinkuoytay alaabwareegwayku oombahi ila walijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebadsee ba'arlaadan leenka aragna ariitii ada endhigtooba madii uloosee ismootidoona haato irituunku bahaanee obow obowdhay ka guraasa hoo ada daneeyaasa adduunya lama beri waa
kaadiyaha warsan ee magaalada baydhabo inoo dhugun sidaatan dhegaystayaal barnaamijku waa kulanka warsan qaybo dhexe ee kulankiyaa ku guda jirnay saxafiyiinta ku howlgalaasa idaacado magaalada baydhabo kiyaale ee sideedii idaacadood weliba shabkii maamul lahadhaafii ansocday aqoon kororsi iyo weliba seminaar iyo ka barqayaan xirfadiyo ka shaqeeyaan isla markaasa shaqada iyo bulshadan hayan iyo lama jibaaraan walina seminaarkaas biyaayey macalin markaas baraaye ardadan oo ku dareertay ama wariyaalkan ku dareeray sadiida idaacadood ee baydhabo kiyaala sidii markaas iyo kor lankaga qaada lahay aqoonta xilligan ee saxaafadeed iyo ka shaqeeyaan walina geeka seminaarkaas laa ka gebagabaayay baydhabo walina ku dhiibgalay gebagabada seminaarka wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta xasan cabdi maxamed iyo xubnaha kushal dareera maamulayaasha idaacado ama agaasimyaalka idaacado kiyaala magaalada baydhabo ee sideeda idaacadood waa kuwa wasiirka oonka horeyntii hambaliyeeyow waana sheegay in xilligan iyo faylata in aqoonto iyo tayada saxaafadeed ee wariyaalka iyo ka shaqayaan korlanqaada iyo qaar ku tirsan wariyaalkii ku faa'iidaysadii seminaarkan ooyoona hambaliyeeyaan isla markaasna iyo sheegeen in waryaabog iyo baradan iyo bulshadan ka shaqeeyi doonaan
farxad bay inoo tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo gabagabadii iyo gunaanadkii xiritaankii tababarkii muddada shanta cisho ahayd idinkaga socday magaalada baydhabo taasoon isleenahay inay fursad u heleen shan iyo labaatan weriye kuwa kale ee ay suurtagalka u noqonin ee xarumaha idaacadaha joogo shaqada looga soo tagana iyaguna ay heli doonaan haddii alla idmo fursado kale ee tan ka wanaagsan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo s i ama dalbile oo garatay inay mudan yihiin wariyaasha koonfur galbeed soomaaliya khaasatan kuwa jooga magaalada baydhabo inay u baahan yihiin in loo helo aqoon kororsi annagoo horeyna tababaro badan usoo qabannay wariyaashaan iyo hay-ado fara badan oo iyaguna sidoo kale tababaro badan usoo qabtay sidaan ognahayda wariyaasha soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan kuwa reer koonfur galbeed soomaaliya waxaan ognahay inay ku shaqeeyaan duruufo aada u qallafsan oo xitaa duruuf keliya aan ahayn in naftooda xataa loo bareero iyagoo gudbinaya wararka ummadda soomaaliyeed waxtarka u leh iyo waxyaabaha dahan ee qarsoon oo aysan bulshada arkaynin iyagoo shaqooyinkaas ku guda jiro waxaan ognahay in qaarkoodna ay xubnahoodii ku waayeen qaarna ay aakhira ugu hayaameen intii dhimata allah u naxariisto inta ku dhaawacantanna waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ku bogsiiyo waxaa geesinimo mudan marka iyagoo dhibaatooyinka intaa le ee ku jira inay dul qaataan oo ay samraan oo ay gartaan dalkan in haddii qof iyo laba laga dilaayo kuwo kale ay soo baxayaan taasi laftirkeedu waa geesinimo waxay ka mid yihiin ciidamada difaaca qaranka soomaaliyeed oo ugu jira xuduudaha dalka iyo gudaha dalka cadowga ka difaacaya ay la mid yihiin wariyaashu iyaguna inay qayb ka yihiin difaaca dalkooda waxaan ognahay marka in wariyaasheenna koonfur galbeed soomaaliya aysan helin sida wariyaasha kale ee soomaaliyeed ama dowlad goboleedyadii kale ee kaunkay ka unkamay geyga soomaaliya ay heleen aysan helin aanan rajaynayno ilaahay idinka innaguna inaan gaarsiino ka wasaarad ahaan meel allaaliy meeshii ay ka heli karaan aqoon isweydaarsi iyo aqoontooda in dib lagu soo kordhiyo waxaan ognahay waajibaad baa saaran wariyaasha iyaga laftooda inay iyaguna gartaan waajibaadka saaran ee uu sharciga tilmaamaya annaguna aan garanno waajibka inaga saaran dowlad ahaan inaan sugno amnigooda iyo inaan u raadinno nolol midda ay maanta haystaan ka wanaagsan hadday tahay aqoontooda iyo noloshooda intaba wariyuhu sidii horeba loo sheegay waa toorrey laba afla ah haddii dhinaca wanaagsan loo adeegsadaana dalkan qarannimadiisa iyo dowladnimadiisa wax weyn bay ku soo kordhin karaan haddii dabcan dee dhinaca qaldan loo loo isticmaalana waxay noqonayaan kuwo dibudhac ku keeni kara horumarka iyo dowladnimada ummadda soomaaliyeed farxad bay anigana ii tahay wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta koonfur galbeed soomaaliya dabcan iyadoo la kaashanaysa wasaaradda federaalka ee dowladda federaalka soomaaliyeed ee warfaafinta iyo hay-adaha kale ee caawiya saxaafadda soomaaliya intuba waxaan diyaar u nahay in dadaalkeenna aan sii labalaabno wariyaasheennana aan gaarsiino ilaahay idinkii halka ay hiigsanayaan wariyaasha kale soomaaliyeed iyo kuwa caalamkaba inaan u raadinno tababar ka baxsan gudaha dalka oo dibadaha ay ku aadayaan inagoo la kaashanayna hay-adaha dabcan inaga caawiya sida dalbile iyo s s i iyo tis plus intaba haddii ilaahay qadaro farxad bay ii tahay aan ku wada samira marka waddankeena dhowr sano u burbursanaa dawlad la-aan baa soo martay waxa burburay keliya maaha qarinimadii iyo dowladnimadii ummadda soomaaliyeed waxa burburay waxa weeye wax allaale wixii dowladnimadu ay keeni lahayd dhan baa burburay suxufiyiintuna dadka ugu nugul oo dhibaatadu ay ka soo gaartay ay ka mid yihiin halaaggii iyo burburkii ka dhacay geyga soomaaliya aad baan idinkugu mahad celinayaa waa bilow fiican basic fiican weeye shantii cisho tababarkii aad qaadateen waxaan aaminsanahay in in aad fahmi kartaan luqadiisa iyo dhadhanka hadalkiisa tababarkan uu muddo idin siinayo ustaas cabdinaasir asna waa u mahad celinayaa waxaa kaloon kasii codsanaynaa dalbile iyo hay-adaha kaleba in aysan intan ku ekaysiinin bilowgan fiican oy maanta bilaabeen ay garab istaagaan wariyaasha kuwa kalena ay u furaan sidoo kalena ay garab istaagaan hay-adaha warbaahinta deegaankan koonfur galbeed soomaaliya ka jira khaasatan saddexda idaacadood radio baydhaba radio koonfur galbeed iyo radio warsan oo iyaguna aan ognahay in ay dhibaatooyin badan iska haystaan dhanka qalabka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin intaba aanan siday rabaan aysan u heli karin lagana caawiyo sidii loogu heli lahaa haddii ilaahay qadaro f m yo kale oo warlaliyaal ah sidii loo geyn lahaa deegaanada kale ilaahay idinkii annagana ka wasaarad ahaan waxaan ballan qaadaynaa ilaahay idinkii inaan wax badan insha allahu tacaala aan kala qaban doono aad iyo aad umahadsantihiin dabcan tababarkiina aad maanta igu xurmayseen inaan idiin soo xihan halkaasuu noogu xiran yahay waa mahadsantihiin
wasaaradda warfaafinta ee wacyigelinta dowladda koonfur galbeed ugaas xasan maxamed isas oo kale agaasimayaasha idaacado kiyaalan magaalada baydhabo iyo weliba isas oo kale ustaad cabdinaasir oo waqti badan miibiya intii u suwaalno bara horta muddo shan maalmood ee intuu laka qaadaanay tababar oo ka saabsan sidii dhalinyarada koonfur galbeed khaasatan haan baydhabo lonku dhiso lahay dhinaga saxaafadda maasha allah tababarku muddada shanta ber enin dareeri eeda wal anka korarsani wal xitaa wal una nooma qanaayan yaa ka ogaani macalin cabdinaasir mahata ku deerta waliba usanin suubee weliba fikrado badan oo una nooma qanaayan maadaama una dhalinyaro en usiina usa ilan weyn waliba ninsuubiyay intii use fikir kiishay use qabi noo dhaadhacsiye ama sidii una walan qobsada lahayni hoban taasee kunagada muddo shan bere ey waliba ka jarnay tababar tababarkaasee wali haninka dhammaaday si eed iyo eed anfayla una onna ku faa'iidaysani aqoon badan haddii ka dambana waliba rajeeyaan intii tababarkan iyo weliba kan kuwiin naninsuubi wasiirka sida macalinkusi sheegayba intii nana bara ama nana tababara haniindhama eedi eedaan kuma hadlagaana taase iyo weliba to kuwiinna ku rajeeyana hoob ilaaheer waana eedi eedaan mahadsan
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديه لولا أن هدانا الله horta ilaahay jala wacala ee una na uumaday geekana sababanagadi in farxad iyo reenreen iyo weliba isjeelaan ninka dhammaata muddo liber eh isla qaadana iidan ka faraxsana next wayba mahad nagay ilaahay mahadle wayba mahadgaarag nagay wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo geeka ha qaban qaabaday tababarkan iyo capacitysha korlaan ka qaado ardayda antun dirasa oo weliba arday meera saxafiyiinta tirada dirasa ee wal ka shaqeeya hayta idaacado maxalliga ee kiyaala magaalada baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda oo arintaasi insuruntii iidan ka mahadnage wayba saasoo kale aan mahadnagay balbile iidan ka mahadnage wayba saasoo kale aan mahadnagay lanka waqtishaynin huri ee ijtihaad nibi ee dulqaad nibi ee nin sabri ustaad cabdinaasir iidan ka mahadnage wayba sidii arday fasal koowaad fidhiida oo kale yeelaan dhaqamaay iidan sabaray maalinka een sidaana dareemay een dulqaadka iyo ijtihaadka uu sabiin iidan kuma naga wiligaana num hilmaamo doon man hilmaamo doon sidaana filow oo waan aan arkara juwina een guud ahaan maamulka een meelo xaadirka ka ee idaacado maxalliga ee magaalada Kiyaala ee madaxda ku iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta een way baa in sheegay in wal ku faa'iidi meeliyaalan cilmo la baradin meeliyaalan waana eta capacity lan baahanay in saxafigii walku ogaad oo isakiiska walaan ka muhiimsan isakiiska hayto lafdhabarta oonay saxaafaddu waa isakiiska qofka haddii uusan kasaan wala uusan ku xaaransan wala uusan halaalsan wala uusan ku mamnuucsan uusan kasaan maxaan baaro kor mas-uuliyadda meediyaha maxaan baaro kor marka that's why oon aan hata geeka aan target garaysade mawduuc unka weyn geeta waa lagu faa'idi aan erekor iyo takiiska haay oona most of them iyo waa unku ogaay geeka waa lagu baradan alxamdulilah eedan kamaa naga waysan sheegay geeka dhalinyaradii seminaarkan ku qeyb qaadatay muddada shanta bir ama lita birada eh ku qeyb qaadatay inyo geeka iyo takiiski waa laku bedelo koran oo waana eed geek waa lanku baradan yes eedan maas
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsane magaalada baydhabo iyo nolodare tanga guud ahaan baa barnaamijka kulanka warsane idaacadda warsane midnimadan sinku kooyay iyo meelaasa ka gabagabaaye barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmarya hasaare cabdullahi nuur aadan yasin diresyay dhaayo iyo kaysya farsameeyeen intii inakan kulamadiida ku kulmaana hamiin fayda